allaha u naxariistee weriye cabdikariin axmed bulxan ayaa lagu aasay degmada cabudwaaqi gobolka galgaduud kadib markii dhaawac ka soo gaaray rasaas uu ku furay mid ka mid ahaa ilaalada xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo ku taala degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud weriye cabdikariin axmed bulxan ayaa dhaawaca soo gaaray loo dhigay isbitaalka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ha yeeshee xalay saqdii dhexe ayuu u dhintay dhaawacii soo gaaray oo aada u cuslaa gudoomiyaha degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud muxudiin aadan weli ayaa sheegay in gacanta lagu hayo ninkii ka dambeeyay dilka weriye cabdikariin bulxan
bismillahi raxmaan raxiim ina lilahi wa inaa ileyhi raajicuun halkan waxaan kasoo qayb galnaa aaskii weriye cabdikariin axmed bulxan tacsiir tiiraanyila ayaa ka dhacday meeshaan degmada cabudwaaq si xaqdarra ah oo nin gacan ku dhiiglaaha ugu dilay shalayto isagii gacan ku dhiiglahayna gacanta lagu hayo ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed bulshada caabuda guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa cabdikariin oo bulshada wax weyn wax weyn u hayey agoon buu gacanta ku hayey yacni samafal fara badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan u hayey weriyuu ahaa qaranku u shaqaynayey ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka baxay ummadda caabudaaquu ka baxay meel weyn buu bulshada uga yaalay waxaana laga garan karaa ummadda isu timid oo tacsiyihiisii kasoo qaybgashay aaskiisa meelo kala duwan isagooda timid mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay asaga unbaa keenay asagaana oofsaday annaguna waan ku samraynaa insha allahu tacaala waxaan u rajaynaynaa ilaahay janatulfirdows inuu geeyo ayaanla cabdulaahi jaamac guddoomiye ku-xigeenka ururka suxuufiyiinta galmudug ayaa ka waramaya aqoontii uu u lahaa weriye cabdikariin bulxan lilah wainaa ilahi raajicuun runtii maanta waxay noo tahay maalin madow waxaa naga baxay haliyey ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada galmudug iyo bulshada caabudaq baqaali ku ahaa weriye sare samafale cabdikariin axmed bulxan runtii waa geeri aad inoo taabatay cabdikariin wuxuu ahaa shaksi xirfadiisa ugu shaqeeya dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka agoonta ah wuxuu ahaa shaksi bulshada soomaaliyeed sumcadii sharaf ku leh in badanna ka soo shaqeeyey dadka danyarta ah iyo sidoo kale dadka agoomahaba inuu shaqeeyo isaga oo markaasi wax badanna ka soo qabtay degmadan caabudwaaq iyo guud ahaanba soomaaliyaba waxaan ummadda islaamka ah sidoo kale ummadda ama shacabka galmudug iyo guud ahaanba shacabka reer caabudwaaq baa ugu tacsiyanaya geeridan ku timid walaalkeenna cabdikariin axmed bulxan oo runtii ka saxaafad ahaan aad inoo taabatay waxaan rajaynayaa inuu heli doono cadaalad waxaa ugub inagu ah dhacdadan ka dhacday magaalada caabudwaaq ee naftiisa ku waayey saaxiibkeen walaalkeen marxuun sabafale cabdikariin axmed bulxan waxaan rajaynayaa in cadaalad uu heli doono haddii eebbe idmo eheladii iyo shacabkii iyo ummadda soomaaliyeedna waxaa uga tacsiinaya geerida ku timid marxuunkana waxaan alla uga baryaya inuu jannadii firdowsa ka waraabo xildhibaan mahad kidic warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay geerida weriye bulxan waxa uuna tilmaamay in cadaaladda la marsiin doono ciddii ka dambaysay dilka weriyaha marka hore waxaan tacsiyeenaya ummadda soomaaliyeed oo dhan ummadda reer galmudug khaas ahaan dadweynaha reer caabudwaaq iyo bulshada iyo ehelka iyo qaraabadu ka baxay weriye samafale cabdikariin walaalkan ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa weriye samafale ah wuxuu ahaa nin ahlu khayr ah waxaa laga garanahayaa inuu ahlu khayr ahaa sida looga soo qaybgelay janaasadiisii maanta masaajidka iyo aaskiisiioo hadda aan joogno waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun wuxuu ka baxay ummadda soomaaliyeed oo dhan reer caabudwaaq oo dhan wuxuu ahaa samafale wanaagsan waxaan rajaynayaa gacankudhigla la marsiin doono cadaaladda oo walaalkeen samafale cabdikariin oo cadaalad heli doono allaha u naxariistee weriye cabdikariin axmed bulxan waxa uu ka mid ahaa wariyaashii ka howlgeli jiray ee degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana in muddo ah uu gacanta ku hayay xarun lagu xanaaneeyo agoonta oo ku taalla degmada cabudwaaq cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo